بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن ضاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول wuxuu yihi cabdullaahi bnu cabbaas rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu odhan jiray idaa qaama ila salaati markuu salaada u kaco oo markuu salaada u kaco wuxuu odhan jiray rasuulka ilaahay min jawfi leyli habeenka dhexdiisa oo waa dee salaadii habeennimo habeenka saqdiisa dhexe ama gelinkiisa dambe u kacaya marka u kaco kolle cibaadada marka uu kaco salaada waa dee salaada dhexdeedii buu odhanayo ibnu khusayme oo kale iyo wuxuu dee walow imika daahirka siyaaqu yahay awala maa yaquumu ila asalaa waa marka ugu horeeya u kaco salaada ayuu odhanayo xataa dee intaanu gelin baaba uu odhanayay lafdigu ixtimaalayo laakiin ibnu khusayme oo kale wuxuu u tarjamaystaa ma tarjamaya cunwaan u dhigtaa adaliilu calaa ana nabiya salى اllahu عalayه wasalam kana yaqulu hada taxmiida bacda an yukabir cunwaan baa buu kaba dhiga wixii u daliilka ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh xamdigan inuu odhanayay inta uu xidho dabadeed oo marka uu xidho ee salaada uu galo ayuu tan odhanayay xadiidkan oo dariiq kale uu kuba wariyo ama dariiqan daawuus ayuu baldeeta soo naqliyaayo lafdigiisuu ahaa kaana rasuulu llahi salى اllahu عalayه wasalam idaa qaama litahajudi qaala bacdamaa yukabiru allahuma laka alxamdu waa ibnu khusayma cibaaradiisi isagoo cunwaanka aan sheegayana tarjamo u dhigtay ayaa welibana dariiqan aan hayno weeye oo dariiqan imika aan hayno ayaanu kuba wariyo qays ibnu sacad can daawus laakiin halka abi zubayr bedelkeeda une rasuulka ilaahay markuu tahajudka u kaco waa salaadii habeennimo ayaa marka uu takbiirto dabadeed muxuu odhanayay allahuma laka alxamdu markaa riwaayada waxay imaka kicitaankan uu rasuulka ilaahay kacay waa salaadii markuu isu taagay uu xidhay balse aan lafdiga ibnu khusayme agtiisa inooguba sugan isaguna uu cunwaanka ama tarjamada u dhigtay aan uguba fasirno waa markuu galo dabadeed ayaa muxuu odhanayay allahuma laka alxamdu anta nuur الsamaawaati واlأrd walaka alxamdu anta qayamu الsamaawaati واlأrd walaka alxamdu anta rab الsamaawaati واlأrd waman fiihina anta alxaq wawacduka alxaq waqowluka alxaq waliqaؤuka xaq wاljanaةu xaq wالnaaru xaq wالsaacaةu xaq allahuma laka aslamtu wabika amantu وعalayka twakaltu وإilayka anabtu وbka khاaصمت وإilayka xاakمت فاغfir lii ma qdمت وأخرت وأsررت وأعلمت أnta إلaهي laa إilaha ilا أnt bal markaa uu salaada u kaco ayuu xamdigan ayuu laba imanayay dee ducadana uu kuba khatimayey ayuu laba imanayay lafdiga haddaan in yar dee kelimaadka yar laqbayno اللaهuma laka الحamdu ilaahay ow adiga un waxa kuu sugnaaday xamdi amaan iyo mahad adun baaba leh anta nuur الsamaawaati واlأrd samooyinka iyo dhulkaba nuurkoodaa tahay oo ka iftiiminaya ee ku qurxiyey waxyaalaha nuuraya ee kuba qurxiyey iyaguna dadkii dee markaa ambiye iyo rasul iyo mdahaaba ee iyagana dhulka yeelayo bal umuuraha wasibablcaliya kuba fasiray ayaa tahay oo kaa isagu nuuraya ama hanuuninaya khalqigaa dee kuba sugan iyaga dhexdooda hidaayaduna waaba nuurbe ayaa tahay kolley waa macaanidii bacda salaf ay kuwa fasireen qaybo kaba mid ah walaka alxamdu ilaahw xamdi ayaa kuu sugnaadayoo anta adigu qayaamu الsamaawaati واlأrdi qayaam waa lafti ama ismi mubaalaqo dee ficilkiisuna kolley qaama bishay ayaaba la yidhaha shaygiibuu u qumay marka uu u diyaariyo wixii waxaasi uba baahnaay oo dhan oo waa kii isagu umuurta khalqiga oo dhan samooyinka yarkaas maamulkooda iyo waxay u baahan yihin iyo wax kastaba isagu uqumayey lahaa abuuray ku tasarufayey maamulayey hagaajinayey islaaxinayey oo markaa qayaam iyo qayuum iyo qayim iyo walow xadiidkana qayim iyo bal masalan taasna in halkan qayaamu samaawaati bedelkeeda qayimu samaawaati lafti iyo riwaaya ay kuba timi uu sheeku sheegi doono waxa weeye waa isla macnoo dee xataa walow qiraa'adu aanay sabciye ahayn oo cumariya lagaba soo naqliyo laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayaam waaba dee qiraa'o laakiin aan ahayn qiraa'aadka inoo tawaaturtayo marka alqayaam iyo alqayuum iyo isla wada macno wey waana dee sifada ilaahay subxaanahu watacaala uu isaga kuba sifoobay waxa wey oo mar markaa waa kaa wax kastaba faman huwa qaa'imun calى kuli nafsi bima kasabat qayaamu الsamaawaati walard walaka alxamdu ilaahw xamdi adun baabu kuu sugnaaday anta adigu rabu الsamaawaati wاlard samooyinka iyo dhulkaba rabbigood ayaa tahay kolley macaani waxoogaya ayaa kelimada rabbi ay u timaada ay kaba mid tahay malik uu kaba mid yahay muslix oo uu kaba mid yahay dee sayid oo kale marka ilaahay subxaanaه watacaala waa kii ilaha samooyin iyo dhul iyo waxa kuba wada suganba waa kii isagu maamulaya oo dee rabbi bmacnaa muslix iyo mudabirba waa isagu maamulaya hagaajinaya wixii ay kuba hagaagayaanna isagu u yeelayba waaba sayidkii dee cid samooyinka iyo dhulka kuba sugan iyoba sayidkood haddaba kolley macaanidu way wada imanaysaa waman fiihina iyo cidda dhexdooda kuba suganba rabbigood baatay anta adigu alxaq ka isagoo xaqa ah ee wujuudkiisaasi uu sugan yahay waajib alwujuudba ah isagu almutaxaqiqu wujuudu aladi laa shaka fiih bal masalan taas baa tahay oo wacduka alxaqu wixii aada ku ballan qaaday ku yaboohdayna xaq weeye oo dee ilaahay subxaanaه wataعala in allaha laa yuklifu اlmicaad wax alla wixii uu ku yabooh ku ballan qaadayba waa gaa xaq ah wa qowluka alxaqu qowlkaaguna isagu waa kaa runta aho khabarkaaguna waa xaq waa sidqi waa run wey waliqaa'uka xaqun la kulankaaguna waa isa soo saarka la isa soo saarayo waa bacda alm markaa waa bacigii bacda almowt ahaanayey isaguna shay xaqa weeye wاljannatu xaqun wالnaaru xaqun wsaacatu xaqun kolley kelimaadkan iyo ama umuurahan iyo kelimadan xaqan ee raacsan waa inay dee wax jira yihiin sugan yihiin shaki aanu kuba jirin oo bal masalan iyadina tahay in la rumeeyo sidaas lagu rumeeyo oo loo aqoonsado taa ama looba rumeeyo jannaduna waa wax jirta oo xaq ah oo haabit ah naartuna waa sidaas oo kale saacadda iyo qiyaamaduna xaq weeye allahuma laka aslamtu ilaahayo adiga un baaban kuu hoggaansamay kolley dee waxa weeyaan aslamtu bay laka dan ka horeysaa ku tacalluqaysaa jaramajurkan iyo ama mutacalaqii imaka afcaashan horeynta ay horeysay ee lagaba horreysiiyeyna xasri bay faa'iideyneysaa adiga un baan ilaahw subxaanaه watacaala ku hoggaansamay oo dee amarkaaga iyo nahyigaaga iyo taas ayaaban u hoggaansamay wey laka aslamtu oo bika adiga un baan aamantu ku rumeeyey oo adigan ku rumeeyey wixii kastiyo dee wixii aad ku warrantay dhammaantii wixii aada amartiye wixii aada nahyidayba wa bika aamantu wa calayka korkaagaan tawakaltu tala saartay oo umuurahaygo dhan cidan u bandhigayo u dhiibanayaan ku kalsoonayni u ictimaadsanaya adiga un weeye ilaahu subxaanaه wa tacaala taas calayka tawakaltu wa ilayka xaggaagaan anabta usoo laabmayo waa cibaadadaadii iyo daacadaadii baan usoo laabmay ilaahay oo adigaan kuu toobad keenay kuu soo noqday wabika khaasamta ay bimaa laqantanii min alxujaj wixii aad ikarsiisay ee xujaj iyo baraahiina eed ibartay ifahamsiisay ayaan khaasamtu anigu kula doodayaayo man canada fiika oo kafara bika ciddii dee cinaad laba timi kaa kufriday dariiqa xaqaa gees martay waa adigu wixii xujaj ahaa iyo baraahiin ahaa eed i laqinteed ifahamsteed ikarsiisay ayaan iyaga kula doodayaan kana qaalib noqonayaa taas oon kaga qaalib noqday ciddii aan la doodayba wa ilayka adiga xaggaaga un baan xaakamtu adiga xaggaaga un baan dee wixii ciddii aan isqabaniyo cid kastaba xaakimkana kala saaraya ee aan islaba imanayno xukunkiisa iyo waxaa dee aan usoo laabmayna adiga un weeye ilaahay subxaana watacaala oo adigaan kaa dhigay ama i ah xakamka anigiyo kayrkay na kalaba saaraya wixii ay jaahiliyadii iyo dadkaa kale jaahiliyadu ay dee iyagu markay wax isku qabtaan isula tegayeen ee kaahin lahaa ee waxyaalo kale lahaa ee daaquud lahaa iyo waxyaalahaas oo dhan anigu beri ayaan ilaahu subxaana watacaala ka ahay oo macnaa xukunkaagun baan raalli ku ahay isagun baan ictimaadsanayaa taxaakumkaygu waa adiga xaggaaga iyo wixii aada soo dejisay unba wey wa ilayka xakamtu fakfir lii ilaahu ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsaday ee waktigaa hortii wixii aan sameeyey wa akhartu wixii aan dibdhigtay oo bacda hada alwaqt ilaahu igaba dhaaf wa asrartu kolley halkan waa asrartu oo dee halkii horun bay inoo raacsan tahay waa inoo dambeeya inaa ruwaadan oo xadiidka kaba warinayo barhkood halkan wama asrartu waana si dee macruufkahaydee badnaydba lakiin waa isla macnoon fakfir lii maa qadamtu wa akhartu wa asrartu wixii aan siraystay coos ahaan aanu laba imi ee dadka kaleba aan kaba qarinayo dee ilaahay inay waxba kama qarsoomayaane ilaahu kaasna ii dhaaf waaclantu wixii aan daahirsaday muujistay ee waxa weeyaan taasna ilaahu subxaanahu watacaala iga dhaaf anta adigu ilaahay macbuudkayga ayaa tahay ee cid xaq lagu caabudana adiga unba weeye adigaa macbuudkayga ah ee ilaahow waxa weeye iga dhaaf umuurahaas oo dhan iyo dunuubtayda laa ilaaha ilaa anta adiga un mooyaane cid kaleo xaq lagu caabudo oo dee jirtaa maba jirto taasba wey saasaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ubaranayay alfaado kalena meelo qaarkood dee laakiin ducadii way nooba dhammaatay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh su-aashan uu rabbigii weydiisanayay inuu dembigiisa dhaafo isagoo dembigiisii horiyo kii dambaba dhaafay ee waa mid weeyaan oo cubuudiyada iyo addoonnimada xaqeedii gudashadeed iyo dee si uu yihi afalaa uxibu an akuna cabdan shakuura nicmadaa weynee uguba nicmeeyo ku shukrinteed iyo barid uu ummadiisa u barayo u jidaynayo taas umuurahaasba weeyaan oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ducooyinkan ayuu laba imanayay oo dee si aynu inaguna ugaba dayano isaguna xaqii cubuudiyadaba uuba guto rasuulka ilaahayna waa la imanayay marka uu salaadii habeennimo u kaco waa dikrigan ducadan ay ku sugan tahay dee ictiraaf ilaahay subxaana watacaala xuquuqdiisii oo dhan ba uu aqoonsanayo wacdigiisi iyo waciidkii iyo bacsi iyo janno qirasho uu qiranayo inay xaq tahay oo ay sugan tahay u rumaysan tahayna uu caddaynayo ee ilaahayna bal markaas uu weydiisanayo dembi dhaafkan iyo taas buu rasuulka ilaahay laba iman jiray xadaثna cmr الناqd وبن نmayr وبن abي cmر qalوا xadaثna سfyاn xاh وxadaثna محamed بن رافع qال xadaثna cabdالرزاq qال أخbarna بن jurayج kilahma عan سlayman الأحwلي bal xadiiثku waa kii horeynu soo maray isyar dee kelimaad yaroo ruwaadu ay markaa maraggii aimadaha ee xadiidka inoo wariyay ku yar kala duwan yihin riwaayadii walow macnuu mid yahay un baanu halkan inoogu sheegayaa waxaana ay tahan sufyaanka horena ee sanadka inoogu suganna waa sufyaan ibnu cuyeyne markaa sufyaan ibnu cuyeyne iyo cabdulmelik ibnu cabdilcaziz ibnu jurayj ibnu jurayj baa xadiidka wada wariyey halkaasaa dee sanadku ama labada dariiq ay ku kulmayaan ama dee waa sheekha dambe waxay ka wada wariyeenna sulaymaan alaxwal sulaymaanna waa can daawusin can ibni cabbaas daawus ibnu cabbaasna sanadkii horeba oo kuwii inooguba sugnaa can الnabiyi slى الlahu عalayه wasalam oo ah rasuulka ilaahay markaa uu salaada habeenimo ukacayo inuu ducadan iyo xamdigan iyo ammaantan uu laba imanayay markaa wuxuu ihi musanifku waa imaamkii muslime ama xadiiث bnu jurayjin ina jurayj xadiidkiisu faاtafaqa lafduhu lafdigiisu waa waafaqay oo maca xadiiثi malikin xadiidkii malik ayuunbay iswaafaqsan yihin lam yakhtalifa iskumay khilaafin ilaa fi xarfayni laba xarafuun mooye labadii xarafna waa kuwane qala bnu jurayjin ina jurayj wuxuu yihi makaana qayaamu halkaa anta qayaamu الsamaawaati wاlardi halka bedelkeeda waxaa isaga riwaayadiisu ahayd qayimu anta qayimu الsamaawaati wاlardi qayim iyo qayaam iyo qayuumna waa taan leyna waa macno keliya un waqaal taasi waa xaraf wa qaala waxaanu yihi wama asrartu halkaa aynu lafdigii imaam maalik kusoo aragnay ma qadamtu waakhartu waasrartu ayuu ma laba yimi oo wama asrartu intaa weyn bal markaa wuxuu leeyahay un riwaayada ibnu jurayj iyo riwaayadii malik isku mid weeye waxay ku kala duwan yihiin labadan kelimo xaraf buu kaba cabiray meel cashirkan ka horreeyeyna kii xali maayo kii kaba sii horreeyey halkii ugu dambaysayna waa taan soo aragnay meel uu shucbo lahaa xarafkan uu kuba shakiyey walow jumlo dhan ay ahaydba meelana way noo dambeeyaan sida habeenkaa sheegay isagoo xaraf dee jumlooyin iyo waxyaala kaba cabirayo bal xarafka uma wado xarafkii naxwiga ahaa ama dee waxa weeyaan xarafki iyo xuruufulhijaa san xuruuftan hijaai ama kii nuxaadu ay xuruufta dee ismiga iyo ficilka qasiimka u ahaa ma aha ima wade waa kelimadan buu u wadaayo labadaa kelimo ayaa riwaayada ibnu jurayje tamaari ku kala duwan yihin laakiin sufyaan baa isaguna halkan riwaayo ku leh oo saddexdaa hore camru ibnu moxamed naaqid iyo moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr iyo moxamed ibnu yaxya ibnu abi cumar sufyaan bay iyagu xadiidka ka wariyeen marka isaga wuxuu yihi xkiisa wama wa ama xadiisu ibnu cuyeynata sufyaan ibnu cuyeyne xadiidkiisa fafiihi bacdu ziyaadatin ziyaado wax kamid ah ama bacdigeed baa kuma sugnaayo ujeedadu ziyaado aan ku sugnayn xadiidkan malik iyo ibnu jurayj ayaa isaga kuma sugnaa wayukhaalifu malikan malik wuxuu ku khilaafayaa iyo wabna jurayjin ina jurayj fii axrufin haddii labadooda laba xaraf ama laba kelima isku khilaafsanaayeen isagu intaa in ka badan bay ku kala duwan yihiin laakiin sidaa uu ibnu jurayj inoogu bayaamiyey sheekuu inoogu soo cadeeyey muslim raximah llahu tacaala halkan lafdigii iyada ibnu cuyeyne oo dhan ama meelihii uu kaga dunaa iyaga inoomuu soo dhigan kolley dee shuraaxdana xasba dilaaci iyaguna kelimaadkan adigu taa inoomay soo dhigane bal laakiin waxa ay tahay un waxyaala ku kala duwan yaha asl xadiid laakiin way wadaagsadeen w xadiidka macnihiisu waa kaa waktiguu rasuulkii odhahay odhanayana waan sheegnay وxdثna شhayبان بن فروq qال xdثna مهدي وهو بن مymuن qال xdثna عمrان القصير عن qays بن سعد عن طاوس عن بن عabاس عن النبي صلى الله عليه وسلم بhda الحadيث waa xadiidkii imkaan kaba soo baxnay un dariiq kale u leeyahay daawsna waa halkii horeba uu ku sugnaa labada horeba ama labada dariiq ama saddex dariiq baa una odhan karnaayo waa ku wada sugnaa maantana waa inoogu sugan yahay laakiin waxaa isbedelay markan ugu dambeysay riwaayada sufyaan iyo ibnu juraj daus waxaa ka wariya sulayman اlaxwal riwaayadii imaam malikna waxa weeyaan abizubayr ayaa ka warinaya daus maanta riwaayadan dambena waa nin isaguna marka la eego reer maka ahaa oo hiqa ah marka ay kolley siqaara taabiciinna la mucaasarooday oo dee saxaabo qaarkood waa soo gaadh laakiin cid uu la kulmay may jirin oo saxaabada qays ibnu sacad la idhaah ayaa maanta daawus kaba warinaya waxaan u sheegay lafdigii inoomuu soo dhigane lafdigan dambe qays ibnu sacad can daawusba waxa uu ku dhow yahay un alfaadii hore inu soo maray xadiidku markaa balmatigii hore maalikun baa inoo dhammaan xdثna محamed بن المثنى ومحamed بن xاtimi وcبd بن حmayd وأbu mcnin الرaqاshiy oo زayd بن يزيد ba abu mcnin الرaqاshi la idhaahaa oo dee kunyadiisii weeye raqاashna waa reerkii loo nisbeeyey magaciisa زayd baa la idhahaa bihina waa يزيد bal kutubta lixda ah waa nin dambe oo raggan xataa waa xanfilaya waa ka yaryahay محamed بن المثنى iyo waa dabqo adigu sein waxaan leenahay sheekii muslim weeye bal kutubta lixda ah ee usuushan ama umuhaadka kitaabkan muslimun buu riwaayo ku leeyahay shanta kale abumacni raqaashi riwaayo kuma laha wuxuu nin siqa ana weeye laakiin qaalo waxay yidhahdeen intooduba xadaثana cmar bnu yunusa cmar bnu yunus baa noo waramo qala xadaثana cikrimaة bnu camaari qala xadaثana yaxya bn abi kahiiri قال xdثnي أbو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف qاaل markaa أbو سلمة wuxuu yihi سألت عائشhaة أم المؤمiنiiن عائشha ayaan weydiiyey مؤمiniinta hooyadeed hooyadood ahayd بأyi شhayءin shaygeebuu kana ahaa نebiy للaahi nebigii ilaahay صلى الله عليه وسلم yftatixu mid furfurta oo ku bilowda صaلaatahu salaadiisa idaa qaama min aleyli habeenkii markuu kaco oo wuxuu abu salamata bnu cabdiraxmaan ibnu cawfin weydiiyey caaisha rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu tahajud ama salaad habeennimo u kaco ee dee intaanu qiraa'ada bilaabin weeye istiftaaxii ama uu salaada kuba furfuranayey markaa uu xidho dabadeed maxay ahayd bal halkaas waa ducadii ama dikrigii istiftaaxa qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahay idaa qaama marka uu kaco mina leyli habeenkii ee uu salaad u kaco iftataxa salaatahu salaadiisa wuxuu ku bilaabanayey ku furfuranayey allahuma raba jibriila wamikaa'iila waisraafiila fadir asamaawaati waalardi caalima algaybi washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fima kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima اkhtalifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaau ilaa siraadi mustaqiim taasuu ku bilaabanayey waa dee imaka ammaantan bilowga ah iyo dee ducadaa uu kuba khatimay taas buu rasuulka ilaahay isku bilaabanayo bal markaa tani waxay tahay uun bal kaa horena waan soo aragnay xadiid dheer oo cali bn abi aalib oo isaguna istiftaaxa ku tacalluqsana waa inoo dambeeyaa kan ay caaisha inoo warinaysana waa tan aan hayno bal adciyadii istiftaaxa ayuu kaba mid yahay ducadan walow salaad habeennimo lagu qayday haddana haddii salaad kalena uu laba yimaadona dee wax maanico ku sugani ma jirto laakiin halkan su-aasha ayd markuu habeenkii kaco muxuu odhanayuu salaadiisa kuba bilaabanayay laqbaduna allahuma ilaahayow rabba jibriila wa mikaa'iila wa israafiila jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil rabbigoodow makhluuqaadka oo dhan ba ama dee wax kastaba ilaahay subxaanaه wa tacaala isagaa rabbigiisii lahaa abuuray ee ku tasarufayay ba ah ee taksiiska halkan iyaga dikri loogu khaas yeelay iyagoo malaa'igtii kalena xataa laga soo dhex saaray dee malaa'igtii kalena way ka mudan yihiin way kaba fadli badan yihiinoo bal markaa waxa arrintu ay tahay uun oo imika halkan uu leeyahay qur'aanka iyo sunnahana way kusoo noqnoqotaa umuuraha dee ama waxyaalaha waaweyn ee martabada le ilaah subxaana wa tacaala in loo idaafeeyo taasba oo wuxuu leeyahay alidaafatu ilى kuli cadiimin martaba wakabiir kabiir shani duna ma yastaxqar istasar waxyaalaha dee ama la xaqiirsado ama aan rutbo sidaasa lahayn iyaga markay ilaah subxaana wa tacaala iyo tan oo kale idaafadii in makhluuqaadka kale la raaciyo un mooye si gaara looguma idaafeeyo ee waa umuurahan martabada le shanigoodna uu weyn yahay oo waaba dee malaa fadligood iyo taasna muujinteedba umuuru soo qaday rab الsamaawaati واlأrض rab اlcarshi الkariim rab اlmalaa'ikati والruux rab اlmashriqayn wrab اlmagribeyn rab الnaas malik الnaas ilahi الnaas wa jaacil اmalaaikati rusulan bal marka waxa weeyaan umuurahaas iyo wixii laba mida ee ilaahay subxaanaه wa tacaala laguma sifeeyey ee waxay daliil u yihiin cadamadiisa iyo qudradiisa weyn iyo mulkigiisa weyn iyo bay daliil u yihiinoo waxyaalaha laakiin muxtaqaraadka ama mustafsiraadka walow dee rabbigood wax kastaba yahay wuxuu leeyahay haddii u makhluuqaadka kale laba raaciyo oo la yidhaha khaaliq lmakhluuqaat waa la odhan laakiin si gaara dee rab alxasharaat iyo khaaliq lqiraadati alkhanaazir iyo umuuraha caynkaasa waaba adabti oo dee taa lama odhanayo lakin dee makhluuqaadkii kalea la raacinaya almuhim waxa weeyaanun waa umuuro tilmaamaya un sharafta iyo umuurahaas iyo martabada weynay leeyihiin idaafadan ilaahay loo idaafeeyena taasay keeni fadir asamaawaati walardi samooyinkiiyo dhulka kii abuurayow rabba jibriila ya rabba ya fadir asamaawaati waalardi caalim algaybi washahaati waxa qarsoone inaga indheheenna ka qarsoonay inaanu ogeyn iyo waxaan dee aynu inagu ku ognay mushaahadiya aragti aan arkayno waa waxaan arkayno labadaba kii isagu ogaayee wax ka qarsooma ama ka qarsoomaya aanu jirinow anta adigu taxkumu waad xukumaysaa bayna cibaadika addoomahaga dhexdood fiima kaanuu fii yakhtalifuun waxaa la isku khilaafsan yahay ee dadku ay iskuba khilaafsanyiin adiga ah ka kala saaraya ka kala xukumaya ee kala bixinaya adiga weeye ee ihdinii ilaahu ihanuuni lima اkhtulifa fiihi wixii la iskuba khilaafay ee min alxaq dee isagoo xaq ah kaa igu sug weeyaan oo igu hanuuniyo aniga iwaafaji dari bal markaa waxyaalaha la iskuba khilaafee dee ina waxna waa xaqi waxna waa waxa duruqda kalena ay baadil kaba tahay balka isaga la iskuba khilaafaya bacnaa xaqi adigu igu hanuuniyo iguba sug biidnika adigu idankaaga inaka tahdi adigu waad hanuuninaysaa man tashaau ilaa siraadi mustaqiim bal markaa waxaan leenahay inay ruuxu markuu aqriyayo ad macnihii un baan laqbaynay ee ducada sideedii iyo dikriga ayaa loo aqriyayaay adciyadii istiftaaxee rasuulka ilaahay noogaba sugnaatay habeenkii laynooba soo noqliyo habeenkii ha laguba qayde ayuu kanaa xadiidkan ay caaisha inoo warisay ayuu isagu kaba mid yahay oo dee muslimba kolley bukhaarina kala gooni noqday xadiid kalena waa kan xadaثna mحamed بn abi bakri الmqdamiy qal xadaثna yusuf اlmajishun qala xadaثanii abi can cabdالرaحman اlأcraj can cubayd الlahi bn abi raafic can caliy bn abi طalib can rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم bal intaan xadiidka ama laqbadiisa aan gelin kolley nin baa yusuf اlmajishun buu sheekhu yihi oo waa sheekiisa ninka u sheekaaba oo dee dabaqada labaad ama sheekada muslimuun sheekhoisii weeye isaguna aabihii buu kaba warinaya horta laftigan almajushuun oo dee waxa weeyaan xataa sharaxa nawowi baaba cibaaradiisa ay tahe wuxuu leeyahy huwa abyad lwaji muwaraduhu lafdan cajamiyu waa lafdi cajamiye waa laqabna maaha nisbe iyo waxyaalo ee waa laqab iyo naanays qoys dhan ama ragga dee ninbuu u baxo markaa wixii usradiisii ahay oo dhanna laqabkii waa wada gaadhay oo majmuuca ma rag dhowrina ay kitaabkeenan saxiixa muslimba ay kagaba sugan yihiin bal waxaan leeyahay ninkan yuusuf la yidhaaho ee sheekada muslim u sheekaa xadiidka aabihii buu ka warinayaa aabihii yacquub baa la yidhaah yacquubkaas baa yacquub ibn abi salama waxa la arkaa maajishunku inuu abu salamaaba yahay laakiin laqabkan almaajishuun usra dhan ama dad dee kuwa walaala ah iyo kuwa ilmaadeeraba laqabkan way wada yeesheen kitaabkeena inta kagaba sugan yuusufkani waa kan kuba sugan aabihii yacquubna waa ku sugan yaho almaajishuun yacquub ibn abi salama marka isagu atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay aabihiina waa nin taabiciya waxaa kaloo kitaabka iyadana kuba sugan cabdilcaziz ibn cabdillaahi ibn abi salama la yidhaaho oo yuusufkan bay ilmaadeer noqonayaan waa nin caalimo isagu musanif ahaa dabaqadii imaam malik ah musanif weeye cabdilcaziz ilmaajushuun waa cabdilcaziz ibn cabdillaahi ibn abi salama waana atbaacu taabiciintii walow in yar ka yar weyn yahay yuusufkan waxaa kaloo kitaabka ku sugan ninkaa aabihii oo cabdillaahi ibn abi salama oo taabiciyo yacquubkan imakaa uu yuusufkani kaba warinayo hadhownaan arki doono cabdilcaziz oo kaba wariyay adeerkii isagu la simana ama ay walaalayiin waxaa kaloo yaanu muslim kuba sugnaanne jira nin la yidhaha abd cabdilmelik ibn cabdilcaziz ibn cabdillaahi ibn abi salama almajishun oo shaafici rafiiqiisia waa nin faqiiha muftigii reer madiina waqtigiisiiba ahaa oo shaaficina waa dabaqadiisa ama rafiiqiisaa buu ahaa xagga axaadiisa aqlaad buu leeyahay waayo saxiixa muslimba kumaba sugnaa aqlaad buu leeyahay xagga xadiiska waaba la daciifiyaa barhkood dee hayar xoogeeyanba asa ibn xibaan oo siqaad ku sheegay lakiin xagga fiqiga ayuu dee nin muftigaa madiinaba ahaa oo aqoon sare uba lahaayo kaasna cabdilmeliko cabdilcaziizka inoo dambeeya dhabo intooduba magacan way wada wataan almajishuun afarta aan sheegay hore waxay ku sugan yihiin saxiixa muslim way kuba sugan yihiin kolley bukhaarina barhkooda waa ku sugan yahay laakiin cabdilmelikan isagu inooguma sugna labada saxiix midna riwaayo kuma laha ee waxa weeyaan laqabkan ah almajishuun ayaa usradaba wada gaadhay markaas wuxuu yihi bal markaa cabdiraxmaan alcarajiye inta kalena dad aan soo wada aragnay wuxuu yihi cali bn abi aalib can rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam anahu kaana rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi anahu kaana wuxuu aha idaa qaama ila salaati salaada marka uu kaco qaala wuxuu odhanayey wajahtu wajiya liladii fadara asamaawaati walard ee salaada marka uu kaco waa salaadii buu galay markaasaa wuxuu odhanayey ducadan u aqriyayey iyo dikrigan ayuu aqriyayey kolley waan laqbaynayaa waayo uu yar dheer yahay oo dee wajahtu waan jeediyey wejii wejigayga oo waan u qastay weeyaanoo wejigaygii waxaan u jeediyey liladii ilaahay fadara abuuray asamaawaati waalarda samooyinka iyo dhulkaba abuuray isagaan cibaadadaydii ukhaalis yeelay isagaan dee qasadkaygii iyo bal matalan ama wejigaygii baan u jeediyey xaniifan xaalan ahay mid iilanayo oo waa dee shirkigii iyo waxaa baadilkaa iyo waxaa ka iilanayo dariiqii xaqa ahaa iyo diintii islaamnimo aan ku toosnaanayo xaggeeda u iilanayo wamaa ana anigu ma ihi min almushrikiina kuwa mushrikiinta kama mid mahi ee mushrikna gaal dhammaantii oo kan isagu sanamka caabudaya iyo yahuudigii iyo nasraanigii iyo kii murtadkaa iyo zindiqiya waxao dhami waa mushrikiine anigu kuwa mushrikiinta ka mid ma ihin ina salaatiya salaadaydu wa nusuki iyo cibaadadeed iyo daacaadkaydu oo dee waa wax kaba acamsan oo dee nusuk waa wax alla wixii ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaanayo xataa dabxigiina soo gelayo waa nusugaygii oo waa cibaadaadkayga dhammaan kulu maa yutaqarabu bihi ila llahi tacaala weeye bal way haddaba nusugayg iyo waa maxyaaya noloshaydu iyo waa maser miim iyo uun maxyaaya bimacneeye mamaati bimacnaa xayaati iyo wa mawti kollayna siday ku dabdiyaan maxyaayana way fadxiyaan mamaatiina way iska sukuumiyaan walow t kalena fadxadu iskagaba banaan tahay in labadoodaba ya-da la sukuumiyaana oo maxyaayihiita horeba la yidhaahna iskaba banaan tahay adugu noloshayda iyo geeridayduba waa maxyaay lilahi rabi اlcaalamiin dee ilaah baana buxiyo mumiitabe ilaahay caalamiinta oo dhan ba rabbigooda ahaa ka isagu lah ahaa abuuray ahaa maamulaya ee ku tasarufaya hagaajinaya islaaxinaya sayidkoodaba ah kaas bay u wada sugnaadeen rabb اlcaalamiin caalamna waa dee makhluuqii dhammaantiiba weeye laa shariika lahu sharig isaga uma sugnaano cid wax la wadaagsata rabbi subxaanahu watacaala maba laha waxbaba la wadaagsata wabidalika arrinkan ah dee inan waa tawajuha xaggi iyo cibaadada inaan ukhaalis yeelayo ayaa umirta aniga lay faray wa ana min almuslimiina aniguna waxaan kaba mid ahay kuwa iyagu muslimiinta ah ee isaga u hoggaansamay ayaan kaba mid ahay weli intaa kuma dhame oo dikrigii iyo uu odhan jiray markaa uu salaada u kaco allahuma anta almaliku laa ilaha illa anta ilaahu adigu ka boqorka ayaa tahay laa ilaha illa anta ku xaq isaga lagu caabudoon adiga ahayna maba jiro anta rabbi adigu kii ilahaa i abuuray ee igu tasarufaye dee mudabbirkaygaahay maamuul ayaa tahay xukunkiisna uu igu fulayey aniga waana cabduka aniguna addoonkaagii baan ahay dalabtu naftii naftaydii waan dulmiyey waاctaraftu bidembi rasuulka ilaahay baa le taas waaba dee adaan lxaq alcubuudiya iyo dee tashriican liummati dembigaygiina waan qirtay fakfir le naftaydii waan dulmiyey oo dee mukhaalafa aan laba imiyo taasaan kuma dulmiyey dembigaygiina waan qiranayaa fakfir lii ilaahu ii dhaaf dunuubi dunuubtayda jamiican xaalayin iyagoo dhan oo dembigaygii dhammaan ilaahu iga wada dhaaf inahu laa yakfir dunuuba ilaa anta dunuubta ma dhaafo adiga un mooyo cid kaloo dembi dhaafaysa cid dembi ka qaadaysa ka ridaysa taasi ma jirto wahdinii ilaahu i hanuuni liaxsani akhlaaqi akhlaaq kuwa ugu fiican waa akhlaaqda ta ugu fiican ilaahu taa igu hanuuni laa yahdi ma hanuuninayo liaxsanihaa akhlaaqta ugu fiican ilaa anta adiga un baaba ruuxa khuluq fiican u yeela kii xumaana ka sarfiyo ka joojiya ee ilaahu igu hanuuni akhlaaqda teeda fiican dee rabbina waa ku hanuuniyey dad oo dhan kii ugu akhlaaq fiicnaabuu kaba dhigay ama martabatii ugu sarraysay halkaa kaba gaadhay oo waxa uu ilaahay yidhi isagoo isaga ku ammaanaya wainaka la calaa khuluqin cadiim wasrif canii ilaahu iga sarfi sayi-aha akhlaaqda teeda xun iga do oo ha iga dhigin mid dee waxa weeya ku sifooba dabiica ha igaba dhigine akhlaaqda teeda xun oo dhan ba iga sarfi oo iga iil laa yasrifu ma duwayo cani xaggayga sayi-aha teeda xun ilaa anta adiga un mooye labayka wasacdeyka kolli waa laba kasmi laba masder oo laakiin iyagoo mudaafasan oo kale weliba musanaa loo isticmaalo oo dee sacdeykana labayka dabadii un baabay timaadaa haddaba ilaahay oo waan ku ajiibay oo dee daacadaadii iyo wixii aad iguba yeedhay waan aqbalay waanan ku ajiibay daacadaadina waan kuba negahay baa labayka wasacdeyk wاlkhayru khayrkuna kulluhu dhammaantii fii yadayka gacmahaagu ahaaday oo khayrkuna dhammaantii gacmahaagu kuba sugan yahay adiga a ka abuuray ka bixiya adigaa ka dadka waafajiya washaru sharkana laysa ilayka xaggaaga ma ahaanin oo sharku xaggaaga ma ahaanin oo sharka laguma tiriyo laa yudaafu ilayka weye ilaahay subxaanaه watacaala wax kastaba isagaa abuuray wax kasta isagaa subxaanaه watacaala qadaraya laakiin sharkii wax ilaahay loogu dhowaado maaha waa lagu fasiray taas wax isaga loo tiiriyo maaha dee khayrkaa loo tiiriyaaye isaga xaggiisa dee sharka iyo waxyaalahaas oo yaa rabba shari iyo yaa khaaliqa shari iyo lama odhanayo oo looma tiirinayo loogumana dhowaado sharkuna xaggiisa uma kor noqdo camalka saalixa iyo taas baa kor noqonayo xaggiisa u kor noqonaye washaru laysa ilayk ana bika wa ilayk ana anigu ilaahayow bika ay tawfiiqii bika wey adiga dee waafajintaydu waa adiga xaggaabay ahaato waa wixii adi waafajisa ama adigu baaba dariiqa toosan waafajinaya wa ilayka waltijaa'i waintimaai ilayk maangelyadayda iyo nisba sheegashadayna idna xaggaagunbay ahaatay adigu markaa adigana kay waxay waafajinaya tawfiiq ay siinaya adiguna aan kuba maangelayo tabarata watacaalayta ee istaxdabta sanaawi ilaahayow dee khayrkaagii waa daa'imay waa badnaadoo waa sugnaaday amana waad mudatay watacaalayta waad kor noqotay astakfiruka waatuubu ilayk waan dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa waanan kuu toobad keenayaa ehka dawaa rasuulka ilaahay markuu salaadii u kaco ayuu taa odhanaya salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal intaan xadiidka intiisa yar wadin ayaa dee waan soo laqbeeyey kollay ducaaul istiftaaxna dee kutubtu iyagoo inta hore un kuba kaaftoomeyn ilaa wa ana min almuslimiin waa tii laynooga soo dhigi jiray bal horta waxaan leenahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaa salaada u kaco adciyadii iyo ammaanihii ay uu la iman jiray markaa uu salaada u kaco qira'ada horteed buu kani kaba mid yahay taas iyada waa mid laakiin waxaan ku jirnaa abwaabtii salaatuleil baan ku jirnaa xadiidkii hore caaishana imika ayn dee kaba soo baxnayna idaa qaama min alleyl taas baabay ahayd bal xadiidkii ibnu cabaas haddaan idhaahno dee iyadna halkaa si aan ibnu khuseyme kaba soo naqlinay markuu takbiirtay buu laba yimi idaa qaama ilى الsalaati min jawfi lail waa salaad habeennimo ayaabu taa laba imanayay ayay ahayd halkan se cibaaradaasi noomay dhicine laakiin waa kan muslim abwaabu salaati lail kuma soo arooriye ducadan dheeri ama istiftaaxani ma ruuxu markuu salaad habeennimo tukanayo ayuu khaas ku noqonaya shaafiعي raximah الlahu taعaalى isagoo tan soo wada aragtay kitaabkiisan alum oo kale ayaa wuxuu idhahaa kani fariido iyo naafilaba weeye waanan dooranayaa waanan amrayaa waanan laba imanaya isagoon waxba lagaba teginoo bal markaa waxaan leenahay imaam shaafici oo kale isagiyo dee qolooyin kale tay kuba xambaareen waa salaadii ama fariido haba noqoto ama sunno haba noqoto oo saa salaada faradkaaba dee ducowr istiftaax ba ay mashruuc u tahay ma sunno u tahay bay ta kalena leedahay ayaa sadee axaadiida horeba inooguma sugan ayuu laba imanaya taasba weeye isagoo weliba yidhi waxba kama tegaya uu la wada imanaya kolle way jiraan culimadii reer kufo barhkood oo leh waxa weeyaan sunnuhu baa lalaba imanaya bal taasi waa aqoashii culimada haddaan iskaba dayno in xadiidku waa kanoo idaa qaama ila salaat ayuun baaba laftiga inooguma sugan riwaayana waa inoo dambaysaayo kaana rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam idaa istaftaxa asalaata kabara laftigaasna waa inoo dambeeya marka uu salaada furfurto ee uu bigelayo wey allahu akbar buu odhanayo markaasuu aqriyayo horta dee halka la aqriyaya waa ducaa ulistiftaaxe lakiin bal waxaa jirta imaamkii shahirkaa ibn اlqayim raximah اllahu tacaala kitaabkiisan zaad اlmacaad ayaa wuxuu isagu sheegtaa oo kuba yidhaahaa ducadan in la odhanayo salaada habeennimo oo salaada habeennimo ay tahe faradkii aan la odhanahayn waa se uu yidhaaho laakiin abu da-ud iyo tirmidi weliba abi da-udna wuxuu ku leeyahay dee mukhtasarka mundiri buu sii taadiibiyo taadiibu sunan waa kan madbuuca kol la isla madbaceeyo kol gaar looba madbaceeyaba bal waxa weeyaan taas uu leeyahay bay abi da-ud iyo tirmidi ibnu xibaan iyo ibnu khuseyme iyo waxaa kuba sugnaa inuu salaada maktuubada ah rasuulka ilaahay odhanayay iyaga qolooyinkaasi xadiidkana waa inoo sugan yahay marka kalaamkiisa uu leeyahay waa salaada habeenimo waa kalaam nadar ku sugan yahay isaga naftiisaaba taadiibka sunanta ku baraarujiyay arrinkaas kaas iyada waa mid imaamka weynaa jaliilka xaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala fatxulbaari ee walow xadiidkan muslim baa wariyo bukhaari ma warina laakiin waa mujaladka labaadu markaa meelaha adciyada iyo istiftaaxaadka joogo de had iyo goor axaadiis aad u badan oo badan buu kitaabkiisaoo dhex dhigaayo kuba sharxaayo de imaka baan arkayna kitaab anisu saari lagu magacaabo kob iyo toban mujalada oo axaadiisa lagu takriijiyay fatxulbaari kuba sugan oo mawsuuco dhane ayaa wuxuu isagu yidhaahaa markuu soo qaadiyay xadiidkan uu soo qaatay in muslim wuxuu ku qayday salaatuleil ayuu ku qayday waa sia xaafid ibnu xajar kaba dhacda bal taasi waa fatxulbaariya laakiin buluqulmaraadna intuu xadiidka dee soo dhigto ayaa wuxuu yidhaahaa riwaayo muslim leeyahay waa suu buluqana kaba cabiro ayaa waxaa ku sugnayd inay salaatuleil tahay kolley shawkaniyo had iyo goor inta badan xalaarka inaanu de aad bu u ictimaadsadana xaafid ibnu xajarba iyo tise ayaa kitaabkiisa naylowdaar oo kale ayaa wuxuu soo naqliyaa in bukaari me shaafici iyo dee ay qoloynu magacaabay ay xadiidka kuba wariyeen maktuubo inay ahayd laakiin muxuu raaciyaa se dee muslim waxaa ku qaydan salaatuleil salaatuleil baa muslim kuba qaydan waa soo kaba cabiro markaasu weliba wuxuu kordhiyey waxaan u siyaadiyey muslim lafdiga jawf oo waa jawf alail taas buu kaba cabiraa kitaabkiisa asayl ljaraar la yidhaaho oo dee kolley kitaab madhabta zaydiyada ah oo alasaar la yidhaho buu ku sharxa kitaabko de waa madhabkiisii hore ayaa muxuu idhahaa intuu soo naqliyo taas oo kale de in shaaficiya qoloyn ay maktuubada yidhaaheen ayuu me ama yidhaha me soo markuu soo naqliyo ayuu yidhaha dee taasi imaka malaa idlaaqiyo buu sheegaye muslim wuxuu ku qaydan yahay salaatulailo de wlmutlaqu markaa ama wlmuqayad markaa de wlmutlaqu yuxmal cala lmuqayad kol hadduu muslim taasi kuma qaydan yahay kuwa iyagoo mudlaqa sheegay waxay ku lagu xambaaraya qayd marka waxaan leeyahay waxyaalahaas oo dhami waa wahmiyo dhacay oo culimadii kaba dhacay muslim waatan aan hayno laba lafti un baan haynaa kana ida qaama ilى الصalaat iyo kana rasuul الlahi salى الlه alay slam ida staftaxa salaadka bar marka waxaan leenahay muslim asal ahaan qeyd dhacay oo u qayday lakiin arrin baa jirto un kitaabu salaati lail buu kuba soo arooriyey intaasun weeye dee aroorinta uu kitaabu salaati lailna ama dee qiyaam lail kuba soo arooriyeyna xadiidka ma qaydayso kol haddii dee riwaayaad ay noo sugan yihiin ah rasuulka ilaahay maktuubana uu odhan jiray waana taa shaaficiyaa kaba soo naqlinay waliba arrintan uu kordhiyo shawkaniya isagu jawf kumaba sugna kitaabkii waxaa dhici karta san dee anugu aan filayo un nadarkiisu in intiqaal basar uu yimi oo xadiidkii aan baabka kusoo bilownay ee ibnu cabaas oo dee isna isku meel ku sugan yihin waa kuwan isku meel kuba sugan idaa qaama ila salaati min jawf lail kaa nadarkiisa iyo dee adigu intiqaal nadar uu dhacay una lafdiga jawfiyada taas waa wax iyada shawkaniun kaba dhacay lakiin waxaan lena kaasna waa intiqaal basarun maaha un ama tasxiif kaba yimi xaggii basarka intiqaalkie bal waxaan leenahay in xadiidku muslim baabka ha kusoo arooriye wax qayda ma jirte salaaduna sida nawowba halkan uu leeyahay dee farad iyo sunaba waa ixtimaalaysaa oo lafdigu labadiiba u ku wada dhacaya ma ma ixtimaalaysaa ml lakiin lafdigu labadiiba u ku wada dhacaya oo in marka la eego faradkii iyo sunnihiiba labadoodiiba u ku wada dhacaya bal marka waxaan leenahay un ducadani sunnihiina waa la odranaya xadiidkuna qeydkaasi asal ahaan maba jiro de qolooyinkii kale muslim laga waraajiyeyna waxaaba kuwa aan leenahay waxay yidhaaheen ba ida qaama ila salaati almaktuuba waxyaaba abi daud iyo tirmidi iyo ibnu xibaan iyo ibnu khuseyme iyo kuba sugan waana xadiidkan cali un waxaan leenahay dee salaadeena faradkiina waa istiftaax lala iman karo ama lala imanayo sunniina waa lalaba imanaya dee haba yar dheeraado oo kolley taa waa iman karta haddii dadkii aanay dhici karta tadwiil intaa leeg taxamul ahayd dee si salaadaba aimada loo faray takfiifkeed waaba baab kale lakiin waxaan leenahay in umuurahaas ah salaatulail inay riwaaya ku qaydnayd iyada taasi dee waa waxyaalo bal matalan aimada aan sheegayo kutubta aan kala sheegayna kuma sugan lakiin aan leenahay in waa umuuro kolley aan baabkeed ama maxalkeed lahayn taas xadiidka intiisii kalena wuxuu hi waidaa rakaca marka uu rukuuco rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh qaala wuxuu odhanayey allahuma laka rakactu wabika aamantu ilaah adun baan kuu rukuucay adaanan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay hadda dee kolley tasbiixdiina waa la imanaye khashaca laka samcii wabasarii wamuqii wacadmii wacasabii khashaca laka waxaa kuu dulloobay kuu khuduucay kuu khushuucay samcii maqalkaygii wabasarii araggay wamukhii dhowxaygii wacadmii laftaydii iyo wacasabii seedahaygiio macnuu waxa weeyaan cudwi kasta oo acdaada kaba midi qaybtii iyo xadligiisii iyo nasiibkiisii khuduuc ama tadallul iyo khushuuc waa gaadhayba oo taasi dee kallayna ruuxu marka uu jaanibkaa iyo maqaamkaa sare joogu umuurahan dhandhansado maha khushuucdu dee qalbigoo keliya acdaad oo dhami way wada khushuucaysaayoo bal dee waxaa dhici karta shucuurkaasna inuba jira iyo dee tadalulkeeda macnaa adigu acdaadaas oo dhami acdaadaas oo dhami waxay qaateen xaddigoodi iyo nasiibkoodii xagga khuduuc iyo tadallul way kaba qaateen taasuu odhanaya waidaa rafaca marka uu kor yeelo madaxiisuu soo tooso macnaha ictidaalkii qaale wuxuu odhanayay اللهمa لك الحمد ملء السماaواaت وملء الأرض وملء mا بينهما horeynu usoo maro de waa ti aynu صلاad dhexdeed iyo halkii صفada kusoo maray وملء mا شhiئta ilaahay ow xمdi ayaa kuu sugnaaday kaas oo ah samooyinka mugood iyo dhulka iyo wax alla wixii dhexdood ah iyo وملء mا شhiئta wixii aad doonto mugii iyo wax buuxiya oo min شhayءin شhay ah baعdu bacdu iyadu waa darف de imaka markii laga gooye wixii loo iضaafeynayey ayaa lagu bineeyey damadan san dee lagu yaqaano qabl iyo bacdu lilahi amru min qabl wa min bacdu ujeedadu mudaafki waa niyeysan yahi waa la niyeysan yahay laakiin waa tan la gooyey oo markii la gooyaa damo lagu bineeye macnuu markaa wuxuu noqonaya inay samooyin iyo dhul baa inoo horeeye maa shiئta min shayin bacdu ay bacda الsamaawaati wاlard samooyinka iyo dhulka iyo umuuraha dee marka hore uu sheegu i kaa mugi wixii de adigu aad doontee kuwaaba ahayd wax kasii weynba haba noqon sida carshigiyo ta ilaahu xamdi ka ah oo dee umuuraha buuxinaya haddii jismiba loo yeelo ama taas waa xamdi aada u badan uno qaayi iyo nihaayo lahayn ayaa adiga kuu sugnaaday waydaa sajada marka uu sujuudana qaala wuxuu odhanayay allahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu sajada weji wejigaygii wuxuu u sujuuday liladii ilaahay khalaqahu abuuray wasawarahu suureeye suuradan uba yeelay washaqa dilaaciyey ee abuuray samcahu maqalkiisa iyo wabasarahu basarkiisaba waa wejiga samcigiisi iyo basarkiisii dee isagu indhahan iyo dhegahan iyo umuurahan ha noqota iyaga xubniyad xubinta ama waxaan dee aragooda iyo maqalkoodan idraagooda ilaahay subxaana watacaala taa inagu wada madnaystay ina wada siiyey ilahaas baaba wejigayga u sujuuday taas buu odhanaya tabaaraka allahu axsan lkhaaliqiina ilaahay baa khayrkiisa uu batay ziyaaday ama uu sugnaadayba axsan lkhaaliqiina kuwa iyagu wax suureeya ama wax abuurakii uguba fiicnaa almusawiriin o almukhaaliqiin isagoo ahaa dee ilah baaba dee khaaliqaasi axsan lkhaaliqiin taas baa rasuulka ilaahay odhanaya salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal iyadoo weli ay inoo harsantahay rasuulka ilaahay dikrigan iyo dacooyinkii uu inoo soo naqliyey cali bnu abi aalibe rasuulka ilaahay salaadiisana uu kuba odhanayay iyo halkan wuxuu yidhaahaa sheekhu yar de waa faa'iido yaroo u dhigto khaasatan washaqa samcahu wa basarahu samcigii waxaa loo tiiriyey ama loo idaafeeyo de ina samcigan damiirku ku dhacaya u u laamayaa wejigii marka waa wejiga samcigiisii dilaaciyey iyo basarkii bal basarkii de warno wejigii buu ku yaalaaye cibaaradan baa wuxuu leeyahay samcahu oo wejigii loo tiiriyey baa waxaa laga qaadan karaa ama daliil ay u noqonaysaa qolooyinkii iyagu ku tegey labada dhegoodna inay wejiga ka mid yihiin labada dhegoodna waayo shaqa samcahu waa samca warkaa weji wa basarahu basar alweji oo labada dhegoodna markaa waxay iman karta dee wejiga marka la maydhayo in lala maydho un oo marka taasi waa hadalka dee wejigay ka mid yihiin macnaha loo wada weeye wejigay ka mid yihiin de wejigii baa lala maydhaya oo kale kolley waa zuhri iyo qolooyin madhabkood weeye jamaaco culimada kamid ah waxay idhaahaan madaxay kaba mid yihiin oo dee aludunaani min aras sida lafti xadiis kolley durub kala duwan leh oo sooba arooray oo kuwaasna toodu ay keenayso in madaxii lalaba masaxayo kuwa dee adugu kala qaadqaadaana way jiraan oo waxna wejiga raaciyo waxna ee waana tan aimada qaarkood ay kuba tegeen in gaar cudur gaar oo mustaqila ay tahay oo waxa weeya gaar loo masaxayo marka la masaxayo in labadaa midna aan la raacinahaynba calaa kulli xaali ba cibaaradan ah in dee samcahowdan hayaa halkan qolooyinkaa dee noqon kartaba waxay daliishadaan walow barhkood ay leeyihin cibaaradu kolley dee daliil sariixa un maaha ee waxyaala kalaa jiraya bal waxaan leeyahy waa hadalka uu soo dhigtay un axsan lkhaaliqiina almuqadiriin walmusawiriin buu dhi imaka markaas waxaana uu xadiidka iyadoo inoo socon doono sheekhu leeyahy fi hada alxadiidi istixbaab ducaa ila iftitaax fi kuli salawaat xata fi naafila horta sunina in istiftaax lalaba imanayo waa mid wa fiihi istixbaab listiftaax bima fi hada alxadiid ilaa an yakuna imaama liqowmin laa yuasiruuna tadwiil oo wuxuu leeyahay xataa faraydadiina waa la odhanaya lakin in dee qoom aan tadwiil iyo waxyaalahaasi ku culus tahay inuu dee imaam u yahay un mooye dee dikriyadood oo kalena iyadna rukuucdiiyo sujuudaya in lalaba imanayo ama istixbaabkeed ina rasuulka ilaahay baa laba yimi iyaduna way inooguba sugan tahay welina xadiidku uu socdaayo wuxuu yihi cali bnu abi aalib markaa raximah llahu tacaala uma yakunu wuxuu ahaanay ahaanayey min aakhiri ma yaqulu waxa uu rasuulku yidhah waxyaalaha ugu dambeeyey bayna atashahudi watasliim atixiyaadka iyo salaam naqsiga dhexdooda allahuma kfir lii ma qadamtu wama akhartu wamaa asrartu wamaa aclamtu wamaa asraftu oo dee inta kale waan soo laqbayne wixii dee aan israaf iyo xadgudub kulaba imi wamaa anta aclamu bihi mini dee waxyaalo badan oo intuu xumaan yahay iyo mukhaalafo yahay aynaan dareemahayn ba amaan iskaba ilownay waa jira waxaad adigu iga ogtahay rabbigow ee mukhaalafo iyo dee taasaan sameeyey ilaah igaba dhaaf anta adigu almuqadimu kawa xorraysiyaa tahay oo dee waxa weeye adiga ayaa ah kii isagu muqadimka ahaa tuqadimu man shita waxaad horreysiinaysaa ciddii aad doonto daacadaada waafajintii waaba taa dee ilaahay subxaana watacaala dadkii rusul iyo ambiye iyo sulaxa iyo awliye iyo dee bal matala culimo iyo fudala waa horreysin uu horreysiyo waxyaala kuba muday waa ka manaasisha jana jannada iyo dadkii abraarta waafajintii waafajiye taas dee ciddii aad doontona khidlaan iyo inaad martabadaa gaadhsiinaya taas baad kuba dibdhigaysaa anta almuqadimu anta almuakhiru laa ilaaha ilaa anta adiga un mooyaane ilaah kale ma jiro de معبud de حq lagu caabudaa ma jiroon adiga ahayn وxadثna زهyر بن حرب qال xadثna عبدالرحمن بن مهدي وxadثna اسحاq بن إبراهيم qال أخبرna أبوالنضر qال labadoodu waxay dhahn wa عبدالرحمن بن مهدي أبوالنضر xadثna عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن عبداللahi بن أبي سلامة عن عمه الماجشون بن أبي سلامة war waatan markan dhaweydaan soo haynay يوسف baan imaka soo aragnay lakin muxuu yihi xadaثanii abi yusuf majushuun baa yidhi xadaثanii abi ninkana yusuf waaba nin ka heer sareeya in yarna ka yar weynaayo ka yar horeeya walow atbaacu taabiciintun ay yihiin laakiin kuwana waa dee dabaqadii malikiyo ninkan aan hayno waa raggii ugu waaweynaa atbaacu taabiciinta kaasa waa dabaqadaa sufyaan ibnu cuyeyne iyo kuwa kuwa in yar uun ka yar dambeeyey dee dabaqadaa habaa wada ahaadeen ba bal markaas wuxuu yihi wa cabdالعaزيز waana nin muصنifaan leenahay o isaga waa caalim muصنif oo imaama cabdالعaزيز iبn cabdالlahi بn abi سلمة lakin muxuu yihi can camihi الmajashun iبn abi سلمة adeerkii almajashun ee in abi سلمة ahaa ayuu kaba warinayo waa tan marka dhaweyd aan soo sheegeen idhi yusufkan aabihii yacquub baa la yidhaah yacquubkaasi waa yacquub almajashunna waa ina abi سلمة yacquubna markaa cabdilcaziizkan de inay aabihii cabdillaahi bay walaala ahaayeen adeerkii weeyo waa ninkaa hore isaguba yuusufba uu kaba wariye aabihii uu yihi ayuu maanta cabdilcaziizna kaba warinaya waana adeerkii dee maajishuunna waa taan lena la qabkan cabdilcaziizkan waa la yidhaaho yuusufkaasaa la yidhaaho waxa weeyaan isagaa la yidhaaho cabdillahigan aabihii oo maajishuunkuu noqonayo cabdilmelik waa taan lena jamaaca dhan oo ruwaadii ama ayaaba dee maajishuunkan laqabkan wada seeto usradii baa laqab wada gaadhay uu noqday عن العرج بhda الاسناaد waa isناadkii hore isaguna عbayd للh بن رافع عan عalي وqاaل waxaan yihi kاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdا اsتفتح الصلاaة kبر horta الله أكبر buu odhanaya ثuma qاaل oo halkaa hore إdا qاama ilى الصلاة baa inoogaba sugnayd markaa saلaada markuu ukaco lakiin imika waa تkبيrta dabadeed buu odhanaya wey marku saلaada ukaco uu تkبيrto ثuma qاaل وجهت وجهي وqاaل wuxuu yihi وأna أول المسلمين taa hore وأna min المسلمين bay ahayd وأنا أول مسلمiن markay de in لصلاtي ونسki waaba ti qرآaaنka marka la eego lafdigiisiiba ahayd شhaaفiعي ba mark xadيiثkaa aan sheegaya umuu soo نqlinayay ayaa wuxuu dha halkaa وأna أول المسلمين bedelkeeda wuxuu odhanaya n taa ma odhanaye وأna miن المسلمiiن buu odhanaya lakiin lafdigu waaba kaa isna mسلiم bay inooguma sugnaa labadaba mسلiم bay inooguma sugan yihiin haddii dee bal imaka tan aan rasuulka ilaahay u odhanayeyna dee waa mسلimiin ka horeysay way jireen waa ummadan marka la eego de waa isaga ahaa ugu horeeya وأna أول المسلمين ay min hadihi اlumati markaa weeye ummadan wa qaala waxaanu yihi waidaa rafaca raashu min rukuuci qaala samic allahu liman xamido markaa hore allahuma rabbana laka alxamdu maan soo aragnay imaka tan waana dee riwaaye xadiid keliye samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu wa qaala wuxu uhi wasawarahu faaxsan suwarahu halkaa hore waxaan kusoo aragnay un sajada waji اladi khalaqahu wasawarahu halkan maxaa ziyaadaha faaxsana suwarahu weeye suuradiisa fiicneeyey wa qaala waxaanu yihi waidaa sallama halkan baa farqin jiraa oo halkaa aynu soo ragin suma yakunu min akhiri ma yaqulu bayna atashahudi watasliim muxuu yihi waidaa sallama oo markuu salaadaba ka baxo waa duco salaada dabadeeda uu ducaysanayay kolle abi daawudna waa sidii kuba sugnayd oo de bal matalan dee waana dikri kole iyo duco labada maxalba waaba lagu ducaysan karaaye ee taa hore waxay yidhi intaanu salaadii kaba bixin ayuu ducadaa laba imanayay tashahudka dabadii lafdigan dambana waabaha markuu salaamo naqsado ee uu salaamtii laba yimaado kolley abi daawudna waa sidii uu kuba wariyey dariiqan uu kuba wariyey ayuu odhanayay allahuma kfir lima qadamtu ilى akhir اxadiiث walam yaqul muu odhan bayna الtashahudi watasliim intaa muu odhan kolley xadiidka xoogaa baan ku yar joog joogsana baabu istixbaabi tadwiil qira'ati fi salaati leyli wuxuu u baabaysan yahay baabu istixbaabi tadwiil qira'ati qira'ada dheeraynteeda sunanimadkeed fi salaati leyli ruux hadduu salaada habeenimo tukanayo asalkeedna waa in keli loo tukado walow dee jamacaan raatib laga dhigan ay dee sidai ay banaan tahay oo saynu soo marray rasuulka ilaahayba dee marar kala duwan oo caawaba aan arki doono tanba ay kuba sugan tahay haddaba dheerayntii la dheeraynayo umuurihii dee salaada habeenimo dadka marka jamaca iyo faradba dadka la tukinayo lagama baqanayo dad ay ku culus tahay oo ruux weyn iyo ruux xanuunsanaya iyo ku xaajaraya sidan hore usoo maray rasuulku yihi kuwaasoo dhan halala socdo oo hala wada eego de inay waxa ku daba tukanaya dadka caynkaasa markaa salaadii ha gaabyadi ama ha fudaydiya halkan ma taalo waa salaada asalkeedu yahay keli loo tukado haddaba bal dheerayntii la dheeraynayay ama sunanimadkeed taas ayuu baabkeedi yahay وxadثna aبوبكر بن أbي شhيبة qال xadثna عبداللahi بن نمyr وأbو معاaوية xا وxadثna زهير بن حرب وإسحاq بن إبراhيم جaميعا عن jrيr كلهم dhammaantood أcmش bay kaba wariyeenoo dee dhammaantooda uu sheegaya أbو معاaوية iyo waxa weeyaan jrيr waa iyada tan aبوبكر markii hore qolooyinkaasi أbو معاaوية وxadثna زهير وإسحاq بن إبراhيم جaميعا عن jrيr كلهم عن الأعمش markaa jariir iyo abu mucaawiya imaka waaba dee kulluhum kaba cabiree laba nin baaban aragnaa dadkii asxaabtii acmashe waxay kaba wariyeen acmasho xa waxadaثana bnu numayrin walafdu lahu qaala xadaثana abi qaala xadaثana acmashu can sacd bni cubaydata can ilmustawrid bn اlaxnafi can silata bni zufari zufara can xudayfata afarta xudayfe ka horeeyaana waa wada taabiciin oo kala wada warinaya afar taabici baa sanadka xadiidka wada galay qaala wuxuu yihi xudayfa صlaytu mعa النabiyi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baan la tukaday daata laylaةi habeen faاftataxa الbaqarata suuradii baqara ayuu bilowday rasuulka ilaahay ujeedadu markuu salaadii galay faatixadii aqriyey ayuu wuxuu bilaabay suuraة الbaqara faqultu waxaan idhi waa fii nafsi maha afku ka odhanayaaye ina uu ku daba tukanaya isagune ama uu dhinaciisa u taaganyaho waa la tukanayaaye yarkacu cinda اlmiati yarkacu rasuulka ilaahay wuxuu rukuucayaa cinda almiati boqolka agtooda markuu boqol aayadood suuraddan ka aqriyo ayuu rukuuci waa suu isagu isyidhi uma mada rasuulka ilaahay dee s isagana waa ninkaa xaafidka ah dee kuma dhaaranayay inuu garanayo dee waxa weeyaan dee adigu qur'aankii intaas rasuulka ilaahay ba afkiisii kaba qaato hadduu og yahay cid uga aqoon badan ba ujeedadu dee cid aan taa ku ogey ma jirto oo ay geelu ama safar aan ku gaari karo waaban utegi laha bu laha haddaba boqolka markuu gaadho rukuuci baan idhi suma mada uu dhaafay halkii boqolkii buu dhaafay faqultu waxaan idhi yusallii biha waa ku tukanayaa suuraddan fii ragcatin ragcad buu ku tukanayaa famada bal halkana aan eegno oo kollay weliba nawiye raximah llahu tacaala si fiican buu inoogu yar tafsiiriyey ama macnaheeda inoogu furfuray ayaa ruuxa de wax ishkaal kuma yimaado de waan garanaya ishkaalkii markii riyaad saalixiinka aan akrisanayno kaleo xadiidku sidan kuma yimi o de xadiidka buu sidan usoo naqlinayay kallay kitaabka qaybihiisa hore oo kale oo dee tasawurkii macnahan ragcad buu ku tukanaya haddana waa dhaafay iyo waxyaalahaas iyo dee kollay way ishkaal markaas inba nagu taagnaabay dawalaba markaa kollay nusqooyinkii markaa lahayo dee dabacaadka la taxqiijiyo waxyaalahaasna kutubtuna xataa may oole kutubtan kale wax laga soo qaadaayo mutuud mujarada un baabay hayde wuxuu nawi raximah llahu tacaala leeyahay salli bihima fi ragca dee ragcad in kollay keliyo dee aan witri ahayn imaka waa ti aan horeba usoo maray inaanay waxba dee mashruucba ahayn de waxa weeyaan cala alasax mid qowl iyo ahli lcilm ee wuxuu uga jeedaa buu leeyahay halkan ragcaddii waa isagoo in leh yusalimu biha dan imaka waa ku tukanayaa ragcad manaa suuraddan buu qaybinayaa labuu kaba dhigayaa marka ayna markii boqolkii uu dhaafee markuu kale badh gaadho ayuu ragcad rukuuci haddana barhkii kale ayuu ragcaddii labaad ayuu kuba tukano macnuu markaa uu yahay inuu u maleeyey waa n waa malihiisii waxaan waan isidhido waan u maleeyey weyo waa si uu isagu is yidhi e inuu rasuulka ilaahay markuu suuraddan dhameeya salaamo naqsanayo dee salaamo naqsiguna ragcad keliyeyna waa salaad uu bilowdayba ragcaddii witriga ma aha ee waxa weeyaan waa inuu laba ragcadood uba qaybiyo taasba weeyo markaa ragcadda wuxuu ugaba jeedaa asalaata bikamaaliha salaad dhan salaada dhaminoo dee laba ragcadood bay noqotaa wuxuu leeyahay inaan saa ku awilo dee kama maarmayno hadalkii baan si kale inoogu markaa isugu keen hagaagahayn xadiiskuna iskuma keen wada soconayo isuma keen qabanayo macnuu markaa wuxuu noqonayaa suma madaada ina ka dambayse ku xigtaana halkii uu islahaa uu ku rukuuci oo kala barhkii suuradda uu kuga waday ayuu haddana rasuulka ilaahay dhaafo suuraddii buu sii dee mucdamkeedii buu aqriyey markuu arkay rasuulka ilahi halkuu islahaa ragcad dhan ama salaad dhan buu ku tukan oo laba ragcadood buu uqaybin markaa inuu dhaafay ayaa markaa haddana muxuu yihi faqultu waxaan ihi fii nafsi on isidhi yarkacu biha ay yarkacu bitamaamiha weeye markuu suuradda dhameeyo baqaro dhameeyo ayuu rukuuca da weli waa taagnidii hore un markaasuu rukuuci oo imaka waxa imaka yusalli biha fii ragcatinta aan macnaha ugu awilay en taa ugu fasirnay dee waxaa ka dambeeya hadalkan a yarkacu biha iyada markuu ragcaddii tukado ee uu dhameey iyada dhameeya ayuu rukuucayaabaan isdhi waa markuu hadalkii hore soo dhaafay iyo halkii hore dhaafay oo markaa yusalli biha fii ragcatin waa ragcad dhan waa salaad dhan oo laba ragcadooda ayuu ku tukanaya uu qaybinaya marka intii badnayd buu suuraddii markuu arkay inuu aqriayo ayuu yihi haddaba malaa markuu dhameeyo ayuu rukuuci uma اftataxa nisa rasuulka ilahay markuu suuraddii baqaro dhameeyey waa habeenuna ayuu suuraddii nisa bilowday faqara'aha waa akriyey iyadna waa suurad dheerba xadiiskuna horta mid baaba dee iyada kalaan baaba jirta ahlu cilmiga aayaadkan san ay u tartiibsan yihiin waa tawqiifi oo de waa si rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa tawqiifi laakiin suuradaha tartiibtoodan suurad fulan ay suuraddan fulan ama ka horeysa ama ay ka dambeyso ma tawqiif baayo waa wax dee nos ama rasuulka ilaahay xaggiisa lagaba uga sugnaaday oo aan laka de mise nooc ijtihaad oo saxaabadii markay masaaxiftii qortay isuba geystay khilaaf baa beyn ahlicilmi jire laakiin balka haddaan iskaba meel dhigno waxa weeyaan de kolley culimadu waa iskuba waafaqsanyin oo de waxba dhib ma jirto hadduu ruuxu suurad imaka imaka ragcaddan de ayuu suurad kuba aqriyey ragcaddii ku xigtay suuraddii suurad eeg halku dee suurad ka dambaysa aqrilaa buu suurad ka horeysa ragcaddii dambe kuba aqriyay basi taa inaanay kuba sugnayn kolley waa iska markaa taa weeye oo imaka rasuulka ilaahay markuu suuratu aqriyee baqari dhameeyey ayaa wuxuu bilowday suuratu niso faqara'aha waa aqriyey uma اftataxa wuxuu furfurtay alcimraan suuratu alcimraan alcimraan bu waa dee suuradihii saddexda suurado qur-aanka uguba dheera dee baqara iyadaaba ugu dheer kale alcimraan iyo nisana de haddii aan xagga aayaadka eegno alcimraan ba aayaad badanoo laba boqolo aayadood bay gaadha iyadna ma gaadha laakiin marka la eego kelimaadkii haddii laisu tiriyo suuratu nisa ka badan oo suuratu nisa ayaa ka badan marka la eego haddii laisu tiriyo sadar sadar laisugu tiriyo waayo aayaadkeeda qaar dhaadheer yihiin oo iyada labada suuradood suuratu nisa dheer waxa weya lakiin xagga aayaadka ayay kaba badan tahay bal adigu saddexdaa suuradood oo dee bal matala markaa shan juz iyo ziyaado markaa noqonaysa ayuu rugcaddii keliya ahayd kuba aqriyay faqara'aha iyadina yaqra' welibana waa aqriyay rasuulka ilahi mutalasilan xaaliya isagoo si degan oo de waxa weeyaan aan ku degdegahayn ayuu rasuulka ilaahay uba aqriyayay idaa mara biaayatin hadduu aayad soo maro fiiha tasbiixun markaa uu aqriyayana aayad tasbiix ay ku sugan tahay hadduu soo maro sabaxa waa tasbiixsanayay wa idaa mara bisu-aalin hadduu su-aal iyo baryo aayad ay ku sugan tahay soo maro saali ilaahay buu baryayey wa idaa mara bitacaawudni isticaadiya tacawud aayad uu ku sugan yahay hadduu soo marona si tacawud ilaah buu magangelayay oo dee waxa weeya shar iyo dhib iyo waxaasu ka magangelayayba oo bal qira'adiisii tasbiixda iyo taas iyo markaa umuurahaasa laba socday nawine wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala waxaaba inoogu sugan umuurahaas oo dhami inay ruux kastoo salaad ama ha ku jiro ama khaarija salaada hatee qur-aankii aqraya umuurahaasi sunne ayuba yihiin welibana wuxuu leeyahay madhabkeenu ma'muumkii iyo imaamkii iyo munfaridkii walow dee xadiidka aan haynaa salaad habeenimo uu ahaayo axaadiistii kale dadka uu rasuulka ilahi kuga tukanaya faraa'idiya wax naqli saasi aanu jirin isaga wuxuu leeyahay arrinku waa caamba oo waa salaad waa salaad buu leeyahay uma rakaca uu rukucay rasuulka ilaahay fajacala wuxuu gudagalay yaqulu subxaana rabbiya alcadiimi inuu leeyahy subxaana rabbiya alcadiimi waanu ku celcelinayey fakaana rukuucu rukuucdiisu waxay ahayd naxw min qiyaami in ku dhow intii uu taagnaa intii uu taagnaa in leg ayuu markaa rukuucsanaa waa intuu saddexdaa suuradood ee dhaadheer aqriyayay in ku dhow ayuu rukuucsanaa uma qaala wuxuu uhi samica allahu liman xamidahu haddana uu kasoo tooso uma qaama wuu istaagay dee wa ma aamusnay intaa rabbigii buu ammaanayaa u baryayaane طawiila waa qiyaaman طawiilan dheh oo kolley dee maserkaa maxduufku nactu noqone qiyaaman dawiilan taagni dheer ayuu taagnaa oo qariiban ku dhow mima rakaca intii uu rukucsanaa in ku dhow ayuu ictidaalkii u taagnaa waxaana uu leeyahay horta xadiidka waxay noogu sugan subxaan rabbi alcadiim iyo inta dambe subxaan rabbi alcala celcelinteedu ee waaba taasoo kolley waa madhab ahlilcilmi malaa dee caamadooda iyo jumhuurtooda arrin kalea uu sheekh halkan tilmaama rasuulka ilaahay markii uu soo toosay اعtidaalkii in badan buu taagnaa marka wuxu uhi hada fihi daliil ljawaaزi tadwil ااctidaal can الرuكوع وaصxaabuna yaquluna la يجuز wayubطiluna bihi wayubطiluuna bihi الصalaaة xadiidku wuxuu daliil u yahay اعtidaalku in la dheereeyaa inay banaan tahay waa kan rasuulka ilaahay dheereeyey wuxuu leeyah asxaabteenuna oo shaaficiyadu wadaa waxay leeyihiin ma banaano taasi oo salaadu bay ku buraysae laakiin siduu meelo kaleba kuba yidhaa jawaab xadiidka looma hayo lagaga jawaabi karaa ma jirto marka waa ictidaalku waa rukni dheer rukni dheer weeye saa julus bayna sajatayn walow dee qowlkii madhabku ka ahaa isaga imaka halkan ma tacliiqina laakiin meelo kale ku tacliiqiya ujeedadu jawaabila halkan iyo dee tacasufun bay noqon wixii lagaga jawaabaye waxa weeye anigu waa rukni dheer weeye mahasad calى khilaafi ma fi lmadhab qaala wuxuu yihi marka fakad uma sajada uu sujuuday faqaala subxaana rabbi alcalى iyadna waa ku celcelinaya halkan celcelin uu tasbiixa kuba celcelinaya ahayd fakana sujuudu qariiba min qiyaami sujuudna waa qiyaamkiisii dambe oo dee midba mid buu kaba dheeraayay wax ku dhow ayahayd oo in badan buu sujuudsanaa taas qaala muslim wuxuu yihi wafii xadiidi jariiri min aziyaadati xadiidka oo muslim baa le imaka xadiidka jariir waxaa kuba sugnayd ina jariir ibnu cabdilxamiid xadiidka acmash buu kaba wariyey waxaa kaloo xadiidka acmash kaba numeeyey ha kulluhum anaa qaldamay ee kulluhum taasi wayado waa cabdllahi ibnu numayr ina abubakr ibn abi shayba laba sheekh ula cabdllahi ibnu numayr iyo abu mucaawiya halkaasi cabdillahi ibnu numayr baa la socday jariirna waa ka saddexaad oo markaa kulluhum waa saddexaase may ahaynun sa markii hore carabka iga dhacay abu mucaawiya jariir cabdillahi ibnu numayrna waa la socday haddaba saddexdoodaas xadiidka wada wariyey ayaa jariir siyaado leeyahay jariir baa riwaayadiisa waa acmash kaba wariyo maxaa kuma sugnayd faqaala samica allahu liman xamida rabbana laka alxamd inay iyaga lafdigooda samica allahu liman xamidahu inbuu yihi baa kuma sugnayd rabbana laka alxamdu ziyaadadaasaa kuma sugnayd waxadaثna cثman بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahima kilahuma can jariiri qala cثman cثman wuxu uhi in abi shayba xadaثna jariir can اlacmashi can abi waa'ili qaala qaala cabdالlahi cabdالlahi بn mascuud xadiidkii horeba markaana kii hore waxay noo warinayey oo dee aynu sooba aragnay wuxuu ahaaba xudayfaة بn الyaman eh ee waa cabdالlahi بn mascuud salaytu waan tukaday oo ninka kolley lahaa haddii aan ogahay cid iiga aqoon badan kitaabka ilaahay oo geel gaadhayo ama safar aan ku gaadhayo maha xudayfe oo cabdillahi bn mascuud ee cabdillahi bn mascuud qaala cabdullahi salaytu waan tukaday maca rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay maciisa habeen buu la tukaday waa ku xidhay dee waana in laysku xidho salaad sunnaha waa shay bannaan weeye faadala uu dheereeyey salaadii taagnidii xataa hamamtu ilahan ku hamiyey biamri saw-in arrin xun ilaahan kuba hamiyey oo arrin xun baaban ku hamiyey qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka warinaya ka wariya isaga qiila waxaa lagu yidhi wamaa hamamta bihi maxaad ku hamiday waxaan xunayd kuba hamiday muxuu ahaa qaala wuxu uhi hamamtu dee markuu taagnidii in badan taagnaa ee uu daalay ayaa wuxuu hi hamamtu waxaan ku hamiyey an ajlisa inaan fadhiiso waa dacwo dee fadhigaa uu rasuulka oo ilaahay taagan rasuulka ilaah taagan fadhiisto ku tiri inay wax xun inay tahay adab darro inay tahay markaasuu hi waxaan ku hamiyeyba inaan fadhiisto oon kaba tago ama fadhigii aan kuba tukado un dee maa salaadee kaba goose bal adigu inaan fadhiisto faraha kaba qaado rasuulka ilaah taagan iska daayo oon ka tago ayaan kuba hamiyey taas buu hi وxadaثna ismاعيل بن الkhalيل وsweyd بن سacيid عan عaliي بن msir عan الأcmaشh بhada الاسناadi mثlah waxaan uleeyahay halkan waxay noogu sugannahay habboontay aladab maca ala'imati walkibaar ficil iyo qowl inaan lagu khilaafin hadda wuxuu aanu xaaraam ahayn waxaasi culimaduna waxay isku waafaqsan yihin bu leya waa masale muhim ah oo waxay isku waafaqsan yihin ida shaqa cala lmuqtadi fi fariidatin aw naafilati an alqiyam wacajaza canhu jaaza lahu lqucuud oo ruuxii waa muqtadi imaamkii maahad imaamkii waa taagan yahay ruuxina waa ma'muum salaaduna waa farad ama waa sunne waxaa ku cuslaaday inuu taagnaado dee wuxun baa kuba yimi markii hore uu taagnaayey uu la taagnaan kari waayey uu ka caajisay inuu fadhiistaa way u badnaantay oo dee sa fadhigii uu salaadiisa iskaga wataa oo taagni buu ku golay hadda waana ma'muumkii waxbaa ku yimi keenay inuu taagnidii kari waayo marka way u banaantay waana la isku waafaqsan yahayba taas laakiin ibnu mascuud haddii dee taasi ay dhibtaasi ay gaadhay markaa waa way u banaanayd buu leeyahy walow salaaduna sunnaba ahayde lakiin wuxuu fadhiisan waaye waa lita'adubi maca الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waa adabtii iyo taabuu ilaalinaya waa kan kuba tiriyay arrinkaas arrin xun inuu noqon lahaa bab marwiya wallah subxana wa taعala alam